أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله يعلم بما تعملون والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوها بيوتا ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ilaahay subxaana wa tacaala markii uu ku soo sheegay aayadihii hore ee suuradda awalkeeda ee zinada iyo xadulqadafka iyo axkaamtiisa iyo aadaab ayuu subxaanahu wa tacaala halkanna wuxuu raacinayaa aadaabta ma garanaysaa isbooqashada ziyaarada sida la ysugu soo wareegayo iyo isti'daanka guri aanad lahayn sida loo soo galo kullu dhammaantoodna waxaa weeyaan waxaa la ilaalinayaa cirdiga iyo sharafta si aan loo daalacan waxyaaba aanay daalacashadeedu fiicnayn ama in la eega aanay fiicnayn oo cawraadka iyo waxay dadku qarsanayaan iyo wixii la mid ah marka saasay aayaduhu aayadahi hore u daba joogaan yaa hooy aladiina kuwii ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayow laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan guryaha gelinina guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiinna hayrkooda guryaha aan guryihiinna ahayn hagelinina xataa ilaa iyo intii tasta'nisuu aad ka weheshanaysaan oo macnaha is ogeysiinaysaan dadka ku jira guryaha oo dabadeedna laydin idmayo oo watusallimuu aa salaamaysaan markaa calaa ahlihaa ehelkeedii ku jirana aa salaamaysaan daalikum kii naasi oo ah isti'naaska isogaysiinta iyo ma garanaysaa weheshiga iyo istidaanka iyo salaamta tasliimta ayaa khayrun lakum idin khayra lacallakum waxaa laga yaabaa tadakaruuna inaa waana qaadataan oo faa'iidooyinka arrintaa idinku jirtaiyo adabta noocaasa aa xasuusataan oo garataan fain lam tajiduu haddaydaan helin fiihaa guryaha dhexdooda axadan qofna haddaydaan ka helin oo marka aad tidhaahdaan yaa jooga iyo ma soo gala iyo assalaamu calaykum aa cidba ka weydaan falaa tadkhuluuha ha gelinina guryaha ha iska gelinina mar hadday gurigii aad lahaydeen aanu ahayn guri caam ah oo dadka udhexeeyana aanu ahayn falaa tadkhuluuha ha gelinina xataa yu'dana ilaa la idmaayo lakum idinka laydinka idmaayo soo gelidda laydinku idmaayo wa in qiila haddii la yidhaahdo lakum idinka irjicuu noqda haddii laydinku yidhaahdana irjicuu iska noqda huwa rujuuca ayaa asgaa idin daahirnimo badan macnaa idin daahir ahoo idin fiican weeyaan taftiilba meesha ma yaalleen lakum idinka wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan caliimun kii ku cilmilo weeyaan qaala tacaala laysa calaykum korkiinna ma ahaanin junaaxun wax dembiya ma ahaanin an tadkhuluu fii an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo inaad gashaan dembi idinkama haysto oo dembi idinkama saarna guryahaas oo kayra maskuunatin kuwo la degan yahay kayrkooda guryo aan cidi deganayn guryahaas oo fiihaa ay ku dhex sugan tahay mataacun nafci idinku sugan yahay wax oo dan ah ay idinku sugan tahay dantaasoo lakum idinka idiin sugnaatay wallaahu allina yaclamu wuxuu og yahay maa tubduuna waxaa muujinaysaan iyo wamaa taktumuuna waxa aa qarinaysaan marka aayadaha waxay ku bilaabayaan tabaaraka wa tacala alle wuxuu ku bilaabay nidaaga mu'miniinta uu yeedhayo nidaagaasina had iyo jeer marka khitaabka lagu bilaabo yacni wuxuuna tusaa cala atanbiih waalcinaayati walihtimaam waxaa ka dambeeya nidaaga marka mu'miniinta loo yeedho oo iimaamka wasfiga iimaanka loogu yeedho horta iyagii waa la sharfay oo tashriif bay u tahay marka la yidhaahdo yaa ayuha aladiina aamanuu sharaf bay u tahay karaamayn bay u tahay isla markaana waxay kaloo faa'iideynaysaa yani waxay baraarujinaysaa nidaagaasi biwasfi liimaan loogu yeedhayaa in arrinta ka dambaysa aad iyo aad loogu dhug lahaado oo loo danayo weliba waxaa ka dambeeyana ee laysfaraya ama layska reebayana waa min muqtadayaati aliimaan waa waxyaabihii iimaanku keenayey oo haddii la fartoomo oo la sameeyo hadday amar tahay haddii la fartoomo oo la sameeyo iimaankaa ku siyaadaya haddii laga tago hadday nahyi tahay nahyigaa la koro oo laga tagana iimaankaa ku nusqaamaya sidaa daraaddeed bay uu odhan jiray maaragtay cabdullaahi ibnu mascuud radia allaahu canhu haddaad maqasho ilaahay oo yaa ayuha aladiina aamanuu leh raarici aad u soo jeeso dhegahaaga maaragtay fur ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa laga nahiyaya marka sidaasoo kale weeyaan meel kastay ku timaado oo qur-aanka ay ku fara badan tahay haddaba ilaahay subxaana wa tacaala muuminiinta waxa uu ugu yeedhayaa biwasfi liimaan marka ay soo jeestaanna wuxuu odhanayaa laa tadkhulu ha gelinina buyuutan gurya ha gelinina guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn guryaha ad degantihiin hayrkooda macnaa macno wuxuu u dhacayaa laa tadkhuluu buyuuta hayrikum dad kale guryo ay leeyihiin oo degan yihiin haddaad doonto adiguba lahaw oo kii ka kireeyey noqo laakiin mar haddii cid kala degan tahay kiraba ha ugu jireene dee gurigaagii maaha kii adigu deganayd ee alaabtu kuu taallay maaha buyuut quraada badankooda biyuut bay akhriyaan oo ba'da way hoos dhigaan laakiin xafsa can caasim iyo abu camar iyo adigu quraa kale ayaa waxay akhriyaan buyuut oo ba'da guda meel kasta ku timaado qur-aankaba beytna asalka waxaa la yidhaahdaa wixii tiirarleba asalka la odhan jiray tiirar iyo lagu taagtaaga leh ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyay guryaan guryihiinna hagelinina xataa tasta'nisu istinaasku marka waa maxay lagu xidhay maaragtay gelitaanka macnuhu wuxuu noqonayaa xataa tasta'dinuu ilaa a idan dalabtaan in laydin soo galo inaad soo gashaan inaad idan qaadataan oo aad idan dalabtaan inaad gelitaan inaad soo gashaan aad idan dalabtaan matalan waa inuu yidhaahdo kii doonayay inuu soo galo aadkhul soo galaa assalaamu calaykum aadkhulu ma soo galaa inuu sidaas iyo wax lamida yidhaahdo siday noo iman doonto waa marka albaabka u garaaco oo la yidhaahdo waa iyo waa inaana odhan ana aniga weeye siday dadkay u badan yihiin arrintaa nebiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku inkiray jaabir ibni cabdillaahi ayuu ku inkiray oo nebiga ayaan dan ugu tegey buu yidhi xaaje aan leeyahay dayn baan rabay aabbahay lagu lahaa inuu uga bixiyo markaasaan albaabkii ku garaacay fa qaala manda markaasuu kaas waa kuma qultu waxaan idhi ana aniga weeye qaala wuxuu yidhi ana ana ana ana si maaragtay kaannahu karihahu inuu nebigu arrintaa nacay calayh isalaatu wasalaam marka culimmadana culimmada waaweyn qaar ka mid ahoo sida shucbo iyo ayaa rag maaragtay ay ku garaaceen markaasuu yidhi nin wadaad ku garaacaya ana man man daa markuu yidhi ana markaasuu laysa min asdiqaa'i man ismuhu ana laysa min asdiqaa'i saaxiibadeeda kuma jiro man ismuhu mid magaciisu ana la yidhaha mid ana la yidhahdo anuu ma aqaaniba dee ana maxaa waa magacuyahle waa damiirkaase qof kastaba ana buu noqon karaa marka kii loo idmi lahaa iyo kii aan loo idmayn iyo kii la celin lahaa iyo kii laga raalli ahaa qof walba ana waa yahay marka ana waa ayo saas daraaddeed waa inaanu ana odhan marka istinaaskaan ku jirne istinaasku asalka hore waa diduliixaash maska hore waxa weeyaan wuxuu ku did yahay wixii dee laga aad ka yar baqayso ee ka cabsigi kaaga jirto marka qofku markii uu istidaan sameeyo oo yidhaahdo ma soo galaa oo isogaysiiyo dadka waxshadii buu suulinayaa oo istinaas buu samaynayaa culimmadu waxay ku fasireenuun alistinaas alistidaan bay ku fasireen xagga tafsiirka macnaha imaam maalig iyo kayrkii waxay yidhaahdeen alistinaasu alisti'daanu waana kinaayo ayuu ka yahay marka waxa uu kinaayo ka yahay idan dalab istinaas haddii la sameeyo idan baa la qaatay macnahay ka dhiganta idan baa la qaatay waa alisti'daanu walisticlaam culimmada qaar baa yidhi tastanisu waxay ka dhigan tahay tastaclimu isticlaamka fain aanastum minhum rushdan waata ilaah yidhioo dadkii ma garanaysaa agoonta ahaa markay qaan gaadhaan fain aanastum haddaad ka garataan rushdan baa la yidhi inay rashiidiyiin haddaad ka garataan xoolahooda u dhiiba marka isticlaam weeyaanoo laka garasho aad ka garataan laakiin waxaa ka fiican istinaaska in sidiisii loo daayo la yidhaahdo waa wehesh laakiin waxaa loo jeedaa wuxuu kinaayo ka yahay isti'daan buu ka yahay kinaayo oo waa inaad idan dalabtaan ilaa aad idan dalabtaan guryaha hayska gelinin waaya marka isagu culimmadii qaar waxay leeyihiin waa mashruuc unbay ku gaabsanayaan sunno iyo faral u kala saari maayaan qaarna waxay sida culamaa ulmaalikiya oo kale waxay leeyihiin mee waa waajib isti'daanku waa waajib laakiin salaanta aad salaamayso qofka guriga ku jira iyadu waa baabkeedii oo waa uun sunni mar haddaad bilaabayso assalaamu calaykum aad ku bilaabayso iyadu waa sunni laakiin isti'daanku culamaa ulmaalikiya fuqahadooda waxay caddaynayaan waxay caddaynayaan inay waajib tahay inta culammada kale aan ka arkay mashruucun bay badankooda odhanayaan waa mashruuc mashruuciina waxaa soo gelaya sunnihii iyo waajibkiiba waa soo gelaya laakiin marka aad eegto macnaha iyo waxaa ka dhalanaya waxa ay noqon karaysaa ma garanaysaa mid maxaanku dhahdaayey waajibah macnaha loo jeedayay marka aad eegto marka labadan baa la ysku xidhayo xataa tasta'nisuu wa tusallimuu calaa ahliha istinaaska iyo salaanta imaa horaynaya ma marka hore istinaas baad samaynaysaayoo adkhulu ma soo galaa baad odhanaysaa dabadeedna salaamtii baad ku xijinaysaayoo assalaamu calaykum baad odhanaysaa kulle wowda laga qaadan maayo oo wowdu waxa weeyaan sida la yaqaano waxa weeyaan jamci unbay faa'iidaysaa laa taqtadi tartiib haddaanay qariino dibadda maaragta ka timaadda aanay helin iyadu keligeed labadu sida hadday wow la isugu cadfo sidaa uma kala horreeyaan inna safaa walmarwata min shacaa'ir illaahi oo kale marka la yidhaahdo oo safaa lagu bilaabaya dawaafka marwana waa lagu xijinaya taasoo kale xadiid baa loo hayaayo nebigaa yidhi abda'u bimaa bada'a allahu bih waxaan ku bilaabaya ta alla ku bilaabay marka waa suuragal inay salaantu horrayso iyo inuu istidaanku horreeyo laakiin nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu sameeyey waxa weeyaan inuu salaanta horraysiiyey oo waxay ku sugan tahay taasina xadiidkii can haabit anas ibni maalik wagayrihi ana rasul اlah sal ه alay slam ista'dana calى sacd ibni cubaada saxaabigii madaxda ahaa ee sacd ibni cubaada la odhan jiray sayid اlkhasraj ayaa nebiga nebigu soo booqday oo u idan markaa weydiistay markaa nebigu wuxuu ku yidhi assalaamu calaykum waraxmat ullah saacadna hoos buu markaa nebiga uga radiyey wuxu uhi wacalaykum assalaam waraxmat ullah laakiin nebiga ma maqashin ilaa nebigu saddex jeer salaamay dabeedna nebigu waa iska noqday sacad markaa waa soo booday oo waxau ihi biaabi anta wa ummii maa sallamta tasliimatan ilaa wahiya biiduni ee rasuul allah aabbaha iyo hooyadiiba ha lagu dhaafiyo ha lagugu furtee salaan kasta oo aadna salaantay waan maqlayay oo dhegahaygaan ku maqlaayay waanan kaa radiyey salaamaha waana ku maqashiin axbabtu an astakira min salaamika waxaan aad iyo aad u jeclaystay inaan maaragtay aad salaanta nagu badiso assalaamu calaykum ducada aad noo miisto ood noo badiso ayaan jeclaaday barakada iyo salaanta nagu badato deedna guriguu geliyey marka xadiidkaas culimmada qaarkood wey way saxiixiyeen sheekh albani oo kale iyo adigu marka riwaayad buu leeyahay oo xadiis saxiixa weeyaan markaa salaamta nebigu assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu ku koobsaday istidaankan marka wuxuu noqon karaa dee wixii curfigu istidaan u yaqaano dhan hadday noqoto tanaxnux iyo yani in la yar xaqxaqsado la isogeysiinayaa oo maaragtay iyo hadday tahay iminka curfiga yaallo oo albaabadu markay xidhan yihin in lasoo garaaco iyo hadday tahay ma garanaysaa si kale in lasoo yaro fufuco markaa waa waa istidaan waa in la ogaado salaantuna markaa iyaduna waa salaamtii sharciga ahayd ee la garanayo waana saddex jeer alistidaanu alaau maraat haddii qofku markaa loo idmo oo la idhaha soo gal wuu soo gelaya haddii kalena wuu noqonayaa taana waxaa loo deliishaday xadiidkii abu muusa alashcari radi allahu canhu annahu ista'dana calaa cumara alaaan cumar binu khidaab ayuu saddex jeer idan ka dalbaday oo yidhi ma soo galaa falam yu'dan lahu looma idnin uma insarafa wa iska tegey marka cumar mashquul buu ahaa markii uu mashquulka ka baxay buu yihi uma qaala cumaru alam asmac sawta cabdillaahi ibni qays yasta'din awal miyaanan maqlaynin cabdillaahi ibni qays oo isti'daan dalbaya miyaanan awal maqlaynin abu muusa alashcari i'danuu lahu bal u idna faalabuuhu waaba raadiyeenoo fawajaduuhu waxay heleen qad dahaba inuu tegey uu iska tegeyba falama jaءa bacda dalika markaa kadib mardu mar dambeeyi buu yihi cumar ku yidhi maa rajacaka maxaa ku celiyey waad nooga noqotay qaala inii ista'dantu alaaa falam yu'dan lii wa inii samictu rasul lah sal l slm yaquul waxaana rasuulka ilaahay ka maqlay isagoo leh ida ista'dana axadukum alaaa falam yu'dan lahu falyansarif saddex jeer hadduu ma garanaysaa idan dalbo qofku oo idhaho ma soo galaa oo cidibo maqli weydo cidibo ka furi weydo ha iska noqdo cumarna waa kii iska adadkaa diinta ku adkaaye markaasuu yidhi waxaad la iman doontaa markhaati baad keeni doontaa wailaa awjactuka darban hay ushiisani waa iska ul dhib badan ma ahayn ushan cumar bin khidaab gaalada iyo mustashriqiinta iyo waa ku eedeeyo yidhaahda ul buu iska sitoo nin adag buu ahaayo dadka mid walba madaxu ku dhufan jira laakiin waa ul yaroo iska khayr qabtay ahaydoo uu dadka ku edbiyo markaa qofka weliba uu garan waaya unbuu ku yar dhufan jiray ma ahayn markaa inuu naxariis darnaayo qalbigiisu qaswo ay ahayd oo maarata uu iska adadkaa may ahayn wuxuu la ta'tiyanna waa idiin keeni doontaa calaa haadaa bayinatan markhaataad la keeni doontaa wailaa awjactuka darban dabadeedna qolo ansaaru u tegey wixii cumar ku yidhi buu u sheegay waxay idhaahdeen markhaati kuu raaci maayo ilaa ka noogu yar mooyaane ka abu abu saciid alkhudri baa soo raacay arrintii buu u sheegay waa kii odhan jiray markaa cumar alhaani canhu asafqu bilaswaaq suuqa aan maaragtay warwareegayey aan wax iska iibsanayey ayaa xalqadii cilmiga iga iga mashquuliyeyoo xadiidkaa markii nebigu sheegayey maba joogin anigu sidaas ayuu yidhi marka culimmaduna waxay leeyihiin maqsuudka waxa weyaan saddexdan jeer waa hadduu u malaynayo qofka in la maqlay weeyaan laakiin haddii aan la maqlin dee wuu sii wadi karayaa haddii u malayo inaan cidiba maqlin saddexdii wuu ka kordhin karaya wallahu aclam ilaah baana og waayo istidaanka waxaa looga jeedaa ismaacu ahlilbeyt in dadka ahlbeytkaa la maqashiiyo markaa haddii uu dee inta ka badan ku maqlayo dee waa la wadayaayoo waa la sii wadaya aadaabtaasaa marka loo baahan yahay in guryaha istidaankaa loola yimaado waqtiyada karaahiyada ah inaan la soo gelin qayluulada iyo hadhka digtiisa ma garanaysa iyo habeenkii haddii la seexday iyo goor la mashquulsan yahay iyo waxaa markaa reer burco setula burco waa ka daayaa baadiyaha iyo meelahaas ka yimaadaanoo wixii aan aadaabta islaamka baran qaarkood ayaa labiyo tobankay kugu soo garaacayaan gow gow gow gow waayo ana aniga qof yurubiya doonaya derisku dhibta ha kala daasteen istidaamkan iyo aadaabtan waxaa loo sharciyaynayaa in maaragtay dadkii dad wanaagsan oo reer magaal ah oo xushmad leh oo dhaqanka ilaahay subxaana wa tacaala dadka caqligooda uma maaragtay uma uma taalo saaran ee sharci la akhriyaya ayuu ku soo dejiyey marka sidaasay maslaxaddu ku jirta wakhti wanaagsan oo ziyaaradu ay macquul tahay inuu qofka soo siyaarto inuu isti'daan qaato inuu maaragtay edab u soo garaaco inuu maxaanku idhaahdaaye uu albaabka aanu isku beegin ee albaabka magaranaysaa uu uu dhinac marka ka istaago inaan qofkiiyo guraha ku jira un la arag waa taqaanay nebiga calayh isalaatu salaam inuu yidhi haddii qof maaragtay low anna imra'an iطalaca calayka bikayri idnin faxadaftahu bixasaatin fafaqa'ta caynahu maa kaana calayka min junaax hadduu qof iska soo kaa daalacdo isagoo aanidan kaa qaadin oo isku kaa ogeysiin oo dabeedna aad dhagax ku tuurto quruuraxa oo isha ka soo rido maa calayka min junaax wax dembigii kaama saarna ishiisana waa hadur ishaa kontonka ah iyada iska dhacday culimmadu sidaasay u badan yihiin muxaqiqiinta jumhuurulculamaa hadduu qofku ku arko adoo daaqad ka soo eegayo dhagaxa kugu soo tuuro oo bash kaa siiyo way gu dhacdaa aniga anoo daaqaddii iska furanayoode mid baaba saa ah eesh haada dhagax maan haysan laakiin haddii aan ku dhuftana in muranku ka xaasil yahay waa garanayay laakiin waxa weeyaan sharciga ilaahay subxaana wa tacaala sida jumhuurulmuxaqiqiin culimmada maaragtay ay u badan yihiin oo naskuna ku soo arooray waxa weye ishiisaasi waa hadun waa ka kac waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam sida uu xadiiska wariyey sahl ibnu sacd asaacidi radi allahu canhu ana rajulan iطalaca min xujrin min fii daari nebiyi sala allahu alayh wasalam nin baa ka soo qooraansaday nebiga meel yaroo god ah oo gurigii nebiga ah meel yaroo daloosho ayuu nebiga ka soo qooraansaday waannebiyu sala allahu alayh wasalam yaxuku ra'sahu bilmidraa nebiguna wuxuu madaxa ku xoqayo o ku feedhanayey saqaf yar saqaf yaroo qoryaho weeyaan madaxa lagu feedho ayuu nebigu ku feedhanayey dabeedna mar dambe u arkay faqaala low calimtu annaka tanduru laطacantu bihaa fii caynika haddii aan ogahay inaad i eegayso halkaa godkaa yar iga soo eegayso ishaan kaaga mudi lahaa baashaasaa nebigu ku yidhi alayh الslat slaam inamaa jucila اlidnu min qibali اlabsaar inamaa jucila اlidnu istidaanka ayaa idanka waxaa loo sameeyey aragga in araggaagu aanu dad guryaha ku jira leanno qofkii xaalad buu ku sugan yahay buyuudkaana la samaystay maaragtay guryahaas axantii baa laga gelayaa qoraxdii baa laga gelayaa dabayshii baa laga gelayaa boodhkii baa laga gelayaa dadkii baa lagaga asturnaanayaa qofkaas markaa halkiisaas hadduu doono maryihiisuu dhiganayaa xaalad aanu rabin in bini aadan kale uu ku arko ayuu ku sugnaan karaa marka adigu inaad iska soo daf tidhaahdo arrintaasi arrin mamnuuca weeyaan oo rin la ogol yahay maa marka buyuut اlkhayr istidaankaas ayaa xadiiskana waa kii soo aroor inama jucila اlistidaanu min ajli اlbasar marka taas ayay aayaduhu sheegayaanoo waxay leeyihiin guryihii waa in maaragtay idin idan loo qaataa ayib haddaba haddii cid laga waayo falaa tadkhuluuha xataa yu'dana lakum bay odhanaysaa aayaddii haddaad cid ka weydo in la joogay in kaleba garan weydo dee iska noqo iska noqo oo iska tag iska noqo oo iska tag haddii laydinku yidhaahdo noqdana noqoshadaasaa idiin fiicane markaa iska noqda taasaa idin daahirnimo badane iska noqda nin saxaabiya oo ansaartii inuu ka mid ahaa waan u malaynaya ayaa wuxuu yidhi intaasoo albaabaan garaacay oo anigoo doonaya aayadda mar qura in laygu yidhaahdo iska noqo dabadeedna waan waaye wax iska noq bay yidhaahda qof walba intuu waxaan iska duduwa alaabta iska barbadhiyo halkan oo yar warwareego ayuu hadhow yidhaha soo gal iska noqo waa cid igu tidhaahda waa waawaye ajirkaas aan doonaya huwa asgaal lakum inaan qaato marka inta horaan raadiyey buu ihi maaratay aayaddaas camalfalkeeda inaan ku dhaqmo inta horaan raadiyey aayadda dambe waxay leedahay laysa calaykum korkiinna ma aha nin junaaxun wax dembiya kuma qabtaan an tadkhuluu fii an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo guryahaasoo kayra maskuunatin aan cala deganayn guryahaasoo fiihaa ay ku dhex sugan tahay mataacun nafci idinku sugan yahay oo xun faa'iidaha ku qabtaan marka guryahani waa guryaha maaragtay caamka ah sida guryo ay martidu degto oo maaragtay martida oo dhan u furan oo aan la kala lahayn iyadii waa la garanayaa meelihii dukaamadii iyo meelaha noocaasa loogu talagalay iyada waa la garanayaa ee waxaa jira guryo iska waqafa oo meelaha waddooyinka iyo meelaha maaragtay yaa la degi jiray xujaajta iyo badana baa loo samayn jiray marka guryaha nin walba alaabtiisu dhiganayaa nin walba oo is ururinayaao alaabtiisa maryihiisu isku xidhxidhayaayo dee iyadana ma baahna iyadana ma baahna waxaanu malaynayaa guryihii xujaajta wada deganaayen lafteedu li xaaji baa la isugu geenayaa qol yar markaa intii ka hore way kaa sii horraysaye talow ka dambe soo gelayaa isagu istidaaنkan ma u baahan yahay mise waa guryihii فiiha mataacu lakum ilaahay baa og laakiin kollayba mar kastoo ay wixii ma garanaysaa caam noqdaanba oo khaanaadka iyo masaakinta iyo guryaha maaragtay waqafka iyo guryaha aan la kala lahayn guryahaas waxa weeyaan loo qaadan maayo idan loo qaadan maayo yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu iimaanka lahaayo laa tadkhuluu ha gelinina buyuutan guryaha gelinina guryahaasoo hayra buyuutikum guryihiinna aan ahayn macnaha hayra buyuutikum guryihiinna hahayrkood ha gelinina gurya idaan lahayn idinku ha geenina xataa tasta'nisuu ilaa a idan dalabtaanoo watusallimuu aa salaamtaan calaa ahliha ehelkeeda dalikum istinaaska iyo tasliimta ayaa khayrun lakum idin khayra lacallakum tadakaruun inaa kuwaana qaadataan baa laga yaabaa fain lam tajiduu fiiha haddii aad ka weydaan aydaan ka helin axadan qofna haddaydaan ka helin idin idmaa falaa tadkhuluuha ha gelinina xataa yu'dana lakum ilaa laydinka idmayo wain qiila lakum haddii laydinku yidhaahdo irjicuu noqdana irjicuu noqda huwa rujuuca ayaa asgaa ya irjicu farjicuu wain qiila lakum irjicuu farjicuu jasaaka allah khayr farjicuu noqda huwa rujuuca ayaa asgaa hayo intan ma garanaysaa jawaabteedii weeyaan markaa sabqulisaan baa igu dhacay huwa rujuuca ayaa asgaa daahirnimo badan oo idin daahirsan lakum idinka wallahu ilaahina yacla bima tacmaluuna waxaa samaynaysaan caliimun laysa calaykum korkiinna ma aha nin junaaxun wax dembiya kuma qabtaan an tadkhuluu inaad gashaan buyuutan guryo guryahaas oo hayra maskuunatin kuwo la degan yahay hayrkooda guryahaasoo fiiha mataacun lakum ay mataac yani idinku sugan tahay dan idinku sugan tahay wallaahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun marka qofka guriga ehelkiisu degan yahay inbuunan ka idan qaadanay xataa kii hooyadaa deganeed ama walaalahaa deganaayeen ogeysiintu waa jirtaa maxaarimtaadu gurigay deganaayeen waa is ogeysiinaysaa inaad soo gelayso waad is ogeysiinaysaa qaala allahu tacaala qul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum waxaynu sii wadnaa weli aayaadkii aadaabta ka warramayey sida aan ku soo sheegnay kitaabka bilowgiisii aayaddan aaya suuratu nuur waan leeyahay suuraddan suuratunuur la yidhaahdaa waxa weeyaan maqsuudkeeda weyne waa inay sheegto axkaamu satri walcafaaf si alla sidii laysu asuri lahaa oo loo dhowrsoonaan lahaa iyo aadaabtii guryaha lagu dhaqmi lahaa iyo isbooqashadii iyo waxyaabaha habka cawraadka iyo cafaafka loo ilaashan lahaa qaabkaas ayay aad aad aad u sheegtay marka intaa marka la soo sheegay hadda ilaahay subxana wa tacaala wuxuu amrayaa si caam ah inay ragga muslimiinta ah iyo dumarka muslimiin muslimaadka ah ay indhahooda laabtaan indhaha cawrada ay ka qarsadaan aan u bannaanayn inay arkaan farjigoodana inay ilaaliyaan waa aayado yaab leh qaal allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul waxaad ku tidhaahdaa nebi maxamedow lilmu'miniina ragga mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa yacnii indhihiinna laaba indhaha ceshada macnaha celiya waxaa xaaraantaa ka celiya yaquduu ha laabeenoo ha celiyiin min absaarihim argooda wax ka mid a xaaraanta waxyaabaha xaaraamta ka ah oo ay ugu horayso annisaa alajnabiyaat yaanay ku eegin indhahoodee waxaad ku tidhaahdaa farjigiinna ilaaliya wayaxfaduu ha ilaaliyeen furuujahum farjigooda ha ilaaliyeene wixii aanu bannaanayn ha ka ilaaliyeene daalika kaa indhalaabka ah ayaa asgaa lahum u daahir ah oo u khayr badan in allaha ilaahayna khabiirun waxa uu og yahay bimaa yasnacuuna waxa ay samaynayaan waa uu og yahay marka aayadda kalena waa la mid qul lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhahdaa nebi maxamedow mu'miniinta ku rumaysan ee hoggaansan ee qalbigooda iyo jawaarixdooda daahir iyo baatilba mu'miniinta ka ah mu'miniinta kuwaasa amarka qaadanaya kuwaa waxaad ku tidhaahdaa indhaha laaba qadulbasarku asalku waxaa weeyaan marka la qadulbasar haddii la yhahdo waxa weeye waa in la isku qabto labada baal indhaha la isku yaro qabto dee aana aad iyo aad la ysugu qabane si araggu u daciifo aanad aad wax badan u arag inaad in yar ka reebto laakiin hadda waxaa loo jeedaa in la duwo oo la celiyo qadulbasar kafuhu wa mancuhu can الnadari ilaa maa laa yajuuzu annadaru ilayhi waa in laga celiyo oo laga manciyo wixii aanay bannaanayn in la eego in la eego waa in loo diido ama dhulka u xagga dhulka u yaro eeg xagga dhulka u yaro foorori ama midig u leexi ama bidix u leexa kor haddaad u leexiso indhaha xoogaa kor uma taagi kartide indhahana hoosna dee eegi mayso hoosna u socon mayso waxaabaa la wariyaa cumar mid hoos u socday oo indhaha dhulka eegayay inuu ushii ku yaro dhuftay oo yidhi ha dilin diinta allaha ku dileen qof si caadi asaga soco laakiin araggaagan dee ilaasho marka hoosna dee eegi mayse laakiin ama mid ama midig u dhufo ama bidix u dhufo oo wax xaaraana markaa ishu ay kaaga dhici gaadho ama ku dhacdaba nadarulfaja'aha hore isha laabo marka hore markaa laakiin baa irkhaaءuljafni cala ljafni baa marka hore la yidhahda o indhaha isku qabo waa kii shaacirku lahaa faquda darfa inaka min numayrin falaa kacban balagta walaa kilaaba quda darfa indhaha isku qabana yahow adigu ana soo eegine inaka min numayrin reerkaasuu caayay adugu reerkaasaad kaqayb ka mid tahay oo reer kacab iyo reer kilaab midna meeyid laba qabiiloo kale ay wada dhasheen xataa shaacirkii jaahiliga ahaa oo cantare la odhan jiray waaqudu darfii in badad liiha jaaratii xataa yuwaarii jaaratii ma'waaha waaqudu darfii indhahaan qarsadaa indhahaan isku qabtaa buu yidhi in badad liiha jaaratii hadday igu soo baxdo gabadha deriska aanu nahay hadday guriga ka soo boodo ilaa jaahilina waa iska ahaayeen oo iska qaawan naag iska qaawan oo deriskana ah ayaa soo booday buu yidhi indhahaan isku qabtaa buu yidhi xataa yuwaarii jaaratii ma'waaha ilaa ay gurigeedu qariyo oo gabadha aanu deriska nahay ya oo xataa sharafta iyo raganimadu waxay keenaysaa xataa haddaanad diinba aanad lahayn deriskaaga ha khiyaanayna ninkaad saaxiibka tihiin ee oodda ku wada jirteen guriga haw daba marin khiyaano weyn weeyaan wuxuu yidhi wamaa kaana alcafaafu shaacira wuxuu lahaa yani cafaafka iyo dhowrsoonintu caadaba imay ahayn buu yidhi walaakin walaakin kuntu khillan lizawjiha fastaxyaytu ya walaakin kuntu khillan lizawjiha fastaxyaytu ninkeeda ayaanu saaxiibna aan nahayoo aan ka xishooday buu yidhi lakiin anigu markayga hore nin xun baan ahayo suuqa ku jira lakiin xagga deriska waan iska ilaaliyey buu yidhi maxaa yeele ninkeeda aanu saaxiib banahay marka xataa ninkaa jaahiliga ah waxa uu yidhi waaqudu darfii in badad liya jaarati indhaha aan isku laabaayo in isku qariya labada baalasha aan isa saaraa markay gabadhaa deriska ay igu soo baxdo xataa yuwaarii jaaratii ma'waaha marka qadulbasarku wuxuu noqonayaa in laga celiyo indhaha muxaramaadka dumarka ajnebiga ah iyo kuwa kale dadka kale ee weliba sida maaragtay culimmadu sheegaan garmaleytaha oo kale gadhmaleyta waxaa loo jeedaa inanka yar weli ee aan timaha garhku ka soo bixin ee looma jeedo kii garhkiiba odayga iska duuduumee garhki soo bixi waayey kaasi waa magac kaluu leeyahy marka iminka arrimaha waa lagu belaysan yahay wax alla waxaan laga daawanayo tiifiyada naagahan qaaqaawan iyo fadaa'iyaadka iyo waxaan moobeylka lagu sito iyo dee la kuurooyahay balaayada waxaan dhexda maraya hoosta maraya qurun iyo dacaaro iyo curi iyo fuxshi iyo qaawanaan ya waa dhibaato weyn baa halkaa ka taagan waxaas oo dhan ama gaar u taagnow ama dadku ha ku arkay ama yay ku arkin ilaahay baa ku arkaaye waa xaaraam inaad eegto nadarulfujaa'a ayaa loo golyahay ajanabiga marka laga hadlayo oo waa maxay ishaa kaaga dhacday dabadeed markiiba ishiibaad mar dambe umaad celin fa amaranii an asrifa basri baa nebigu buu yidhi cabdullaahi jariir ibn cabdillaahi albajri qaala sa'altu rasuul اllahi sal اlla alay slam can nadari اlfujaa'ati keediska indhahaygoo si keedisa ugu dhacay qof dumar oo ajnabiya ayaan weydiiyey fa amaranii wuxuu amray an asrifa basri inaan indhaha celiyo oo aan ka jeesto saasuu amray ama aan basarkayga raariciyo marka taa waa loogol yahay qadulbasar oo saxaabada markii uu yidhi waddooyinka ha fadhiisanina nebigu alayh isalaatu wasalaam ay yidhaahdeen kama ma dayn karno dee wuxu yidhi adaba dariiqa wadd xaqiisa siiya waddada dariiqa xaqeedu waa maxay waxaa ka mid ahaa qadulbasar indhaha aynaanay raxantan dumarka ahee jeeraaraynaya ee waddooyinka haya inaanay dee indhaha ku taagin weeyaan welibana iminka dee waxaa weeyaan kharaajatun wallaaja dumarkii maxay isaga bateen way soo baxaysaa xaggaa suuqay u socota waxay u socoto badan la garan maayo inta badan buugbu yaroo barayfad la yidhaahdo allaha inoo sahlo arrimuhu faraha ka baxeen iminka ya sidey wax ku hagaagayaan haddii hablihii la soo dirayo inan yar oo walba la soo dirayo buug yar loo soo dhibay kolo kolo kolo kolo kolo kolo halkaasay maraysaa waxaasay la kolo kolo leedahay halka hore waxaa kaga horeeya fasal yaroo ina yaroo isaguna isna la kolo kolole buug yaroo kale ah waatanoo dee meel baa la isugu keenay qol yaroo la yidhahdo barayfad baa la yidhahdaa barayfadku ma xalaalba waxaasaa meeshii la isugu keenay dabadeedna hadhowna waa kolo kolo kolo kolo waxba had si kolo kolole oo soo kolo kolole marka arrimaha allaha sahlo arrimuhu farahay ka baxeen haddaynu carab nahay waxaas nagama dhaceen gabdhaheennu haba qaaqaawanaadeene gabdho yaroo inama la sii kolokolole oo inama kale la soo kolokolole oo meel qol yar oo inana la fadhiisanaya dee maynu aqbaleen waxaas waxaa waynu ka dhidhiyi lahayn laakiin waxaanu iska nahay wax acjam ahoo caajim ahoo dee aan isku dhex jira oo ikhtilaadka lagu dhalay gebigoodaba rag iyo dumar isdhex boodaya un way arkeen inan iyo inan awr wada wadoun bay arkeen oo ku soo koreen reer miigii inankii iyo inanta lasku daray orda soo dhaamiya de markaa maxay ama adhigii bay la wada joogeen waxaasaa marka meeshii kharibay marka arrintu waa iska adagta nadarkaasina waa mushkilad marka taasay aayaduhu ka hadlayaan hadan aan loo baahnayn baan iska qubeeya waxa weeyaan arrimuhu allaha inoo sahlo allana hayna xifdiyo qofkii ilaah xifdiyo unbaa xifdisan qofkii alla waaniyey unbaa waansan qul waxaad ku tidhahdaa nebi allow lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa yaquduu ha celiyin min absaarihim araggooda wax ka mida ha celiyen marka min tabciidiyaa la geliyo aragga isaga dee lawaad ku soconaysaa indhahaaguna had jeer way ku dhacayaan ha ku sii xeeltegi weyn ha ku sii xeel dheeraanin ha iska sii macaansan wayaxfaduu furuujahum farjigooda ha ilaaliyeenoo isaga waa la wada ilaalinayaa ilaa calaa aswaajihim aw maa malakat aymaanuhum mooyaane isaga waa la wada ilaalinaya min lama gelin isaga daalika kaas ayaa asgaa maaragtay khayr ah oo ahiran lahum iyaga u dahiran mu'miniinta in allaha ilaahay khabiirun wuxuu og yahay bima yasnacuun waxaad moodaa inaanan aayaadka ka wada gaadhayn oo aan iska gaabinayo intaan iska maanta koobno wallahu subxaanaه wa tacaala aclam wsala اllah wslm wbaarak ala nabina